kulan wacan dhegaystayaal waa ismaaciil maxamed samatar ku soo dhowaada barnaamijka raadreeb oo toddobaadkiiba xilligan oo kale aad ka maqashaan himilo f m barnaamijka raadreeb waa toddobaadle aan dhaxal kaga reebno waayojoog rugcaddaa aqoon-yahan iyo haldoorka bulshada si timaankii kow iyo tobanaad waxaa inoo maraya sooyaalka sacaadatu dhaktar brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a dubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka kii ayuu ku dhashay magaalada dhagax buur malcamadii qur-aanka iyo dugsiga hoose waxa uu ku soo qaatay magaalada beledxaw dugsiga dhexe iyo sarena waxa uu ku edlaystay muqdisho halka tacliintiisii sare ay ahayd magaalada madiina almunawara ee dalka sacuudiga waa buddigaha jaamacadda faca weyn ee muqdisho toddobaadkan waxaan bilowga barnaamijkan ku eegi doonnaa dhammaystirka aragtidiisii jabhadihii dalka soo maray maadaama ay ku soo beegmeen xilligii uu qaatay darajada b h d-da iyo haddii uu qoraallo dhaxalgal ah ka sameeyey halka dhanka kalena aan diiradda ku saari doonno shakhsiyaddiisa safaradii waayoaragnimo ee soo maray iyo go'aamadiisii adkaa ee soo maray noloshiisa jasaakal khayr marka anu ma joogin run ahaan meel aan tala dowlada siin kara marka ani ma joogin daban nin siyaasi oo la yaqaano oo moogtahay caanana markaas aniga ma ahayn dowladuna waxay ii arkaysay wanted inaan aniga ku ahay oo waxaa la dhihi jiray waaga anti-revolution yani thawradda dadka kasoo horjeeda saasaa la dhihi jiray ruux dib u socdahoo dowladdan kasoo horjeeda ka caandiid ahaa marka saas iyagu ii arkayeen oo sanooyinkii dambe dalka maba imaan karinba runta marka la yidhaahdo laakiin dadka qaarkood de markaad aragto ama aada qaraabo tihiin ama si un ku yaqaana oo si un laysu salaamo daban waa u sheegi jirnay run ahaan khaladka la galay intuu ahaa jannada qaarkood dagaalka aniga dabcan waxbaan qoraalahon ka sameeyey wuu jiraa laakiin lama lama nashrinin lama sii daynin laakiin run ahaan in badan oo raggii madaxda ahaa oo jannada ahaa oo kalkii dambe aan isbaranay waan ka sheekaysan jiray laakiin firi waa wakti aan xataa naseexada waxa ma tarayn maxaa jira markii dagaalka intaa lagala galay etoobiyana way isdiyaaranays isdiyaarinayso inay kaa aarsato way iska rabtay oo retaliationku wuxuu iyada muhiim buu ahaa inay kaa aarsato maraykankuna wax weyn ka kuma qabanayo markii dambe heshiis bay dowladdu la ahayd laakiin burburka soomaaliya waxba kama qaban karin maxaa jira burburka soomaaliya dagaalkaasaa abuuray marka waan dhulkan ku dhacnay runta marka la yidhaahdo dadkii dagaalku geliya markaa waxba kuma qaban karaan yani ugu dambaysa in dhammaan la hubeeyana etoobiya ay hubeyso wax alla wixii xanaaqsanaana tallaabada ku xigtay ahayd gacal kolkaa inoo soo gurmanaya oo xataa jabahaadkii soomaalida intuu isu geeyo inaa war walaalaad tihiinna ma jirin annaga daban dhalinyaro waxaan iska ahayn iska faham fiican iskale markaas waxaa muhiim u ah dalka inuusan shuuci noqonin waan rabnay shuuciyada maana ku faraxsanayn islaamka xamaas noo hayay dacwada islaamkaan mutaxamis u ahayn laakiin jawi siyaasadeed oon dalka wax kaga qaban kara markaas manaan joogin anaga marxaladaas marka haddaan dad wuxuu sheegi karno dad ya dad iska afraadahoo dee uun si uun calaaqo aada u leedihiin iyagana aan waxba laga qaban karin ugu dambaystiina dowladdu fiiri markay marxalo hoobasho gaadho mararka qaarkood lama qaban karo mararka qaarkood yani fiiri gurigu markuu marxalo mucayana soo gaadho dumitaankiisa uu dumayaa uun xataa haddii in la celiyo isku dayo muddo yar buu sii jirayaa daban odayga hadda markii dambe waxaa gaadhay dhaawac baa gaadhay powerkii oo dhan baa hoosu degay marka dambe dadka ku hareereysan talo fiican in badan ma siin karto dagaalkii a meel walba ka bilowday dhaqaalihii baa dumay marka waa dadka waxay samaynayaan markaas xikmad weyn waxay ku jirta marra ma ahayn dhankaas siyaasadda markaa meel iska dhigno oo aan usoo laabanno shakhsiyadaada marka maadaama uusan caalamka waagaas uusan la mid ahayn sida maanta uu u fufran yahay nasiib ma u heshay safaro inaad gasho intii aad tacliinta ku jirtay iyo intii aada brofesorka ka aheydba jaamacadda sacuudiga dabcan waxaa weeye run ahaan markii aan ardayga ahaa safaradeeda ani markaasaan bilaabay fasiiruu fi lardi ilaahi ma dhihino marka hala socdo cibro weynaa ku jirta runta marka la yidhaahdo daban marxalo waxaa jirtay safarkii igu horreeya markaan ardayga noqday waxaan xusuustaa markii culimada la dilay aniga daban dadkii aada ula jiraday baan ku jiray in marka caalamka cidda aan usoo sheegi karo usoo sheegana yani waxyaala anigu aan qaatay bay iigu jirtay ama qoraalla aansa sameeyey wax iga kaalmayaan raadinayay qoraal wey marka aanu ma samayn karin yani sanada labaad ee jaamacadda ku jiray laakiin inaan dad eh, aan isnaqaano ama suudaan ama masar inaan dad la raadsado dadka uun diinta iyo ka xanuunsanaya inaan ula tago oo xataa ay eh, nala hagaajiyaan ay la hagaajiyaan waxyaala yaryar oon ururin jiray markaas oo kale waxaana safarka igu horreeyey wax tigid ayaa waxaanu goostay madiina iyo jidda iyo khartuum iyo qaahira iyo camaan lacag aan deyntay ayaan tigidka ku goostay bas lacagta kale aan haysta aaday marka u yaray waxaa aniga xamaaska igu jiray waa wuxuu ahaa qadiyadan dhacday inaan wax uun dadka gaadhsiin karo ayaa hadafkaygu ahaa hadda suudaan markii aan tagnay dadkii aan rabay baa qaarkood iyagoo xirxiran baabuur tegay baa Eh, madbacadii aan rabnay oo dowladda suudaan la wareegtay oo niman macalimiinta nada ah ay maaragtay qaarkood iga kaalmeyn lahaayeen wasaada ii geyn lahaayeen iyo saas oo kale marka xoogaa baan joogay lacagtii ay ugu sii yaraatay idaacad aan haystay baan iibsaday labaatan geni oo suudaana kala baxay saasaan waxaan ku tegay masar masarna macalimiinta nada nin kamid oo muhiim ah run ahaan ayaa joogay isagaan telefoonkiisa haystay isagaan u tegay marka sheekh maxamuud faa'id yani nin aada cadiim u ayuu ah bas cali miyaha xagee joogtaajo meeshuu ii tilmaamay gurigiisa baan idin arkay nin madaxo weyn buu ahaa marka aniga de macallin unbuu yaha moogtahay laakiin markaan tagay maasha allah yani eh, waa nin ina sheekh weyn oo hareerihiisa wax dad fadhiya iyo marka dabcan qoraal eh, run ahaan qaabka culimada loo dilay iyo waxaas iyo wuxuu igu daray marka jaraa'idka ugu muhiimsanaa dalkaas laba jarid oo ah iyo ma- magaziin majallo ayuu wuxuu yidhi, waa ardayaygii wuxuu idiin sheegay run buu sheegayaa ha laga qoro marka culimada qaabkii loo dilay saas oo kale waxyaalahaas waxaasoo dhan baan dabcan aan ka qornay Eh, run ahaan waxay ahayd eh, tallaabo fiican oo eh, macallimiinta ay uga kaalmeynayeen bay ahayd maqaalaadkaas in badan oo ka mid ah eh, waxay ahayd run ahaan qeyb muhiim ah oo taariikhdii wax ka bedeshay ayay ahayd ugu yaraan intaasoo maqaal inaad adiga ku qorto oo dad waaweyn kaa kaalmeeyaan oo sida jariidada akhbaar lyoome masaarida oo kale iyo jaraa'id aada u waaweyn oo kale inaan ku qoro aad bay marka qiimo weyn u lahayd Eh, laakiin dabcan tabardarro xoog lena markaas way haysay oo hotel aad seexan karto oo weyn ma jiraan Eh, marka ardabaa marka qaarkood iska raacayaa marka qaarkood hoteello aan la degi karin aan degayaa oo iska ebarkooda ahoo lagu seexanayo biniyaal iyo waxyaala yar kumiyaal yar yar lagu seexanayo oo eh, qaarkood yani shandada aad wadato waa inaad wadato un adiga yani ma kaga tegi kartid haddii aad kaga tagto way qaadanayaan waxaa degan dad eberkooda ah ayaa degan funduqaas iyagu fanaadiqda aan degay kaan ugu jeclayn kaas way ilaa hadda funduqa rish baa la dhihi jiraa hoosta caruurta iyo haasaan ugu maadeeya marka waa five star kaas ayay ahaa maogtahay. waxaa lagu seexanayay geniga hadduu yahay boqol boqol saaq bay dhahaan iyaga boqol qirshi boqol saaq shan iyo toban yaa lagu seexanaya marka wax jira maaha yani waa meelo iska qashina laakiin yani intaas iska urursanayaan shanda kasta ood kaga tagto meeshaana horey ka qaadanayaan marka waa inaad wadato shandooyinkaaga adiga yani meel kastoo tagto yani run ahaan waxay iska ahayd kolkii dambe adu arday baan seexan jiray ardadii baan isbaranay naadigii eh, naadiga weyn oo masaarida ayaan ficlan markaa tegay oo hadda kahor waa waa inaga ka sheekaysanay rixlada masar run ahaan iyaduna waxay ii ahayd taariikh ayay ii ahayd daban khibro la-aan aan markii horeysaan masar tagayna way ahayd daba dal weyn oo taariikh leh waxaan xasuustaa markii aan garoon kasoo degay nin si fiican ii salaamay Eh, marka aniga salaantan lilaahan isaga haysta moogtahay aan ruux si fiican kuu salaamayo oo waa ruux ku jecel moogtahay marka wuu igu soo dhawaanayaa maasha allah anta shaab tayib waa soo dhawaanaa waa igu soo dhawaanaa aniga maba dareensanin waan iska socdaa ina askari baa waxaa weye isha ku haya dhir baaxo marka markaasuu dhir baaxa intuu indhaha u gooyey ayuu ana aada i canaantay wuxuu ihi miskiin baa tahay tuugaya buu dhahay marka meelaha markaad joogto ruuxna ha aaminin buu ihi adiga aada ugu xasuusta magtay waa daban waxay ahayd run ahaan eh, tajribo fiican bay ii ahayd daban urdun ayaa nimid iyadana tajribo fiican bay ahayd suuriya marka safarkaas ayaa igu weynaa afar dal oo ka baxsan sacuudiga ayaa safarkaas soo wada maray daban eh, intii ka dambeysay ardaynimadeedii waxaan tegay jabuuti waxaan tegay yaman yani dalalkaan kusoo biiriyey ayay ahayd tab markii dambe sano walba markii loo fiiriyo inta hadda aan sacuudiga joogay markii loo fiiriyo dalalka aan tegay dabcan ingiriiska ka mid noqday intaan sacuudiga joogay maraykankaan tegay canadaan tegay ilbaxo waxaa noqday marka adduunka wareegaya mogtahay alxamdulilah marka guud ahaan carabtana badanaa waagii dambe daban waan weytay daban kuwait baan tegay bakistan baan tegay maleeshiya haddii loo fiiriyo marka dabaan maraaxisha intaana soomaali imaanin su-aashay ku saabsan tahay maraaxisha hadda labaatanka sane ee tegay haba u badnaato tobankii dambeen jaamacadda joogay in badanoo asiana waan tegay in badanoo eurona waan tegay carabta badankeeda marka la yidhahdana run ahaan waan tegay laakiin safaradeyda xoogga leh toddobiyo labaatanka sane sideed iyo labaatanka sane ee dambe ee soomaali joogay safarada ugu badan ee noloshida galay taban waa kuwaas waay maxaa jira waa kolkii dambe shaqada waxay noqotayba safar inaan investment ku sameeyo aan iibiyo mashaariicda dalka looga baahan yahay iyo jaamacadda iyo agoonta iyo mashaakilkaas hawshaas badan ayaa markii dambe waxay keenaysay safaro aada u fara badan dabadnaas haddii laga sheekeeyo aaday usii weynaatay yani laakiin intaan sacuudiga joogay dalka waa un dalka carabta badankooda iyo america iyo canada iyo ingiriiska taqriiban intaan sacuudiga joogay jarmalkan ahaa waan tegay sax waaye jarmalkana waan tegay taqriiban dalal kale oo yurubaho badan intaan sacuudiga joogay maana tegin laakiin asia iyo africa ayay u badnaayeen dabaan africadeyna bari oo kale sida tanzania oo kale waan tegay ugandaan tegay dabaan jabuuti baan tegay dalalkan inoo dhadhow ayay u badnaayeen galbeedka africa ilaa hadda khibradeedu waa laba dal iyo saas oo kale yani khibro weyn kuma lihi laakiin intaan joogay waxaa weye east africa iyo carabta iyo america iyo canada ingiriiska iyo asia in badan oo ka mid ah sidaas ayuu safarada ahaan runahaan safaradaas waxaan ka faa'iidaysan jiray xiriir horta weyn bay kuu sameynaysaa mararka qaarkood shirar baa tegi mararka qaarkood waxaa tegaysaa adoo siyaaxo ah ayaa tegaysaa mararka qaarkood aday caruurta kula socoto ayaa tegaysaa caruurta aada uma badnayn inaan qaado laakiin ugu yaraan markaan america tegay hooye iyo gabadha ugu weyn intana intaasaan ahayn markaas waa laba bilood ayaan soo joogay run ahaan aada bay yani ziyaara waxay ahayd aada u fiican oon wilaayaad badan oo maraykanka ah ee aan tegay laakiin mararkaan keligahay oo kale hal safar waxaan ustaa laba iyo toban muxaadaro ayaa waxaan ku lahaa laba iyo toban state laba iyo toban wilaayaan ku lahaa yani aad baa markii dambe shirarka iyo muxaadaraadka iyo activitieska badan ayaan ka qayb qaadan jiray soomaali badanna waan ku bartay dad kale oo dacwada ka shaqeeya ama tacliinta ka shaqeeya yani majaalka tacliinta iyo markii dacwada iyo diinta dadka loo sheegaayo iyo shirarkaas ee ummadaha muslimka laga sheekaynayo jawigaas waa jawiga run ahaan iigu xoog badan oon galay buu ahayoon maraykana waxaan aada uguna noqon jiray iyo ingiriiska waa meelaha muslimiintu ay aada ugu xoog badan yihiin ayay ka mid yihiin marka guud ahaan waxay iska noo ahayd taariikh run ahaan aada iyo aada u weyn oo dad badan aan kasoo bartay calaaqadaa marka sacuudiga markaan joogay run ahaan aan dadkan soo baranayay waxay aada iyo aada ii anfaceen markaan dalka imid ayay aada iyo aada ii anfaceen waxay qayb ka noqdeen kobcinta mashaariicda aan anigu ka shaqaynayay iyo borgaraha ka shaqaynayay dadkaasaa qayb ka noqday maxaa jira waa dad kuu kalsoonaaday oo ku bartay oo si walba ku kaalmeeyey hadda suudaanta oo kale maleeshiyaanka oo kale turkida oo kale waxaasoo dhan dadkan waagaa si uun isu baranay ayaa asal waxay ka ahaayeen markii dambe waxbarashada jaamacadda oo kale iskuulaadka oo kale agoonta iyo markii la raadinayo dadka kaalme loo raadinayo oo kale dadkaasaa si weyn markii dambe run ahaan ii kaalmeyn jiray aniga iyo inta ila socotaba maaragta waxaan usoo laabanaynaa markaan doctor cali ahaan ma jireen go-aamo xilligaagii tacliinta aad qaadatay iyo kadib kusoo laabashadaadii dalka oo aad isleedahay way ka haboonaan lahayd sidaan si ka duwan inaa u qaadatay ahayd run ahaan markaan saas fiirsho dabcan xilligii tacliinta hijradan galay oo sanada socotay aada baan raalli uga ahay marka dambe oon dal kusoo noqonayena run ahaan go-aan dhib yar oo lagu qaatay caatifo muusan marna ahayn yani intuu khatar leeyahayna run ahaan waa ogaa intuu dhibaato leeyahayna waa ogaa waxaan filaayay in lagu dili karo waxaan filaayay in lagu dhaawici karo wax walba waan filaayay markaan go-aanka qaadanayay oon dalkan run ahaan aan imaanayay waxaan isleeyahay ruux intuu shaqo soo qabtay aan gaf soo samaynin noloshiisa dabcan ma jiro yani ruux kasta oo shaqo soo qabtay wuu s- wuu soo gafay maxaa jira dadka aan gafin waa dadka aan shaqada qabanin waaye taban sh- haddii loo yimaado shaqooyinka aada loo kala bibixiyo oo shaqo walba marka dib loogu laabto haa waxaa soo baxaysa meelaha is leedahay haddaan maanta joogi lahaa sidan uma dhaqmeen way soo baxaysaa yani laakiin go-aamada matalan go-aanka soo noqoshadoo kale markaan kasoo qaadno ee go-aanka shaqo raadinta oo macalinkaygu a- aad igu qanciya markaan kasoo qaadno go-aanka hijradeedii hore ee sanada igu qaatay markaan kasoo noqono waxay ahayd meelo lafdhabar u ah oo noloshayda aada u bedelay oo dad badan aan isku khilaafsanayn yani hadda inaan soo laabto dadkao dhan aan isku khilaafsanayn mad- badankiisa yani maxaa jira dadku waxay iska rabaan nolosha u barteen oo iska degan oon buuq badan lahayn ay rabaan sidooda yani laakiin wax cusub oy dhici karta inuu khatar weyn ka yimaado venger oo halis ah dadka aada uma jeclaa dadku waxay jecel yihiin sida ay wax yihiin inay u noolaadaan ay jecel yihiin laakiin fiiri adi markaad aaddo meel khatar ay ku jirto inaad khatartaa ku dhimato waa suuragal Waa- dabcan dadkii markaa kula taliya waan garanaynay inuu ku dhimanayo intaasay dhahayaan Eh, inaad ku guulaysatana waa suuragal Eh, ma ku dhahayaan waan garanaynay annamaba ina kaala talinima mogtahay inaga dadkeenu marka waxaan iska daa maxaa kaa galay danta guud markaad qabanayso maxaa adiga khatar isu gelin waxa laga sheekayn dhan waa waxaas waaye waxyaalaha marka shabaabkeena iyo dhallinyaradeenna yaryarka ah marka laga soo qaado waxyaalaha aysan wax weyn la qabsanaynin qayb ka mid a waxaas waaye yani waxaa laga celinayaa wax ay dhici karto boqolkii konton inuu khatar ku galo boqolkii konton uu faa'iido ka keeno ma loo ogolaanayo waa lagu celinaya bal ciyaarta yare caruurta ciyaaraysa fadhiisaa la leeyahay hadduu fadhiiso ma- maadaa koray hadday fadhiisato fadhiisato hadday korato ma korayaanba hadday fadhiisaan ma korayaan waa inay ordaan yani maanta oo dhan meel kasoo dhacaan nabar yar baa gaari rafaad waxaas oo dhan daban soomaali markaa nimid eh, waxyaalo fara badan oo ku saabsan eh, hawshaan soo qabtay ama hawl ruux keliya qabta ma jira dad baa kula soo qabanaya dad baad kaalmaysanaysaa waxyaalo fara badan way jiraan oo ku salaysan qaabkii aan u shaqaynayey oon isleeyahay haddii maanta aad joogi lahayd si ka quruxsan aa u qaban lahayd wixii al- marka laga soo gudbo waa laga soo gudbay Eh, laakiin ma soo celcelinaysid yani hadda akhtaa aan soo galay oona soo celcelinaynin ayaa jirta runta marka la yidhaahdo laakiin hadda akhtaa aan isleeyahay noloshaada wax khatar ay ku noqotayoo shaqadaadiibay celisay aada uma garanaayo laakiin matalan calaaqa dadka lala leeyahay oo kale meelo ay dhici karta in dad la iska mujaamalayo oo kale eh, howlaha qaarkood haddaad iska dayn lahayd khasaaruhu inta ma ka yaraan lahaa oo kale way ugu soo dhacdaa mararka qaarkood yani laakiin waxaan ka hadlaynaa fiili howlaha lafdhabarka ah een soo qabtay badankeeda raalli baan kahay leanna fiili ma aana ku gelin si caatifada kuma gelin ee laakiin hawl aan aada uga soo fikiray iyay ahaayeen run ahaan markaan saa u fiiriyo hawshan lafdhabar aniga nolosheeda maxaa ka ahaa adhi kartaa eh, su-aashaas waa su-aal aan anu isweydiiya la- aniga hawsheeda markaan indhaha kala qaaday ilaa hadda lafdhabar maxaa ii ah aniga maxaa igu geesinimo gelinaya aniga inaan khatar isgeliyo oon soo laabto iyadii oon afartii bilood ee balaayadu dhacday baan maalmahaasaan anu dalka nimid magaalada muqdisho labiyo sagaashankii maxaa igu qasbaaya anoo shaqo heli karaa oo meel raaxa la tegi karaa oo sacuudi xataa haddii aan si uun aan aan u heshiin weyne oo inaan ka taga aan goosa maalan intaasoo dal aan tegi karay maxaa igu qasbaaya inaan imaado meel dagaal ka socda caruurtayda meel khatar ku jirto caafimaadkooda aanu keenayaa librarigayga keliya oo aniga xoolaa waxaan ka lahaa kaas ee ugu muhiimsan buu ahaa oo toban iyo intaasoo kun ka badan toban kun ka badan oo kitaab ay ku jiraan waxaan u keenay meeshan طبعا سؤالهاس سؤالان dadka dhan soo warsanay oo dadka isu soo khilaafin ha tegin soomaaliya ahayd laga bilaabo waalidka adeerayaal walaalayaal qaraabo saaxiibo kulli kuwaan taca iskala shaqayno most of them badankooda ha tegin soomaaliya ahayd maxaa marka ani igu geesinimo geliya inaan imaado dhowr shay waaye kow aniga dalkan oon ku qanacsanaa meel xun inuu u socdo meeshii buu gaaray marka dalkan yani dalkan waxaan ku qanacsanaa inuu khatar ku socdo soo maha anoo arday aan ku qanacsanaa safka markaan soo galo weligay guuloysiyaad ani ma qaadin ma qaadan weliga hees kale oo u egaan qaadi jiray waan aniga leeyahay aan qaadi jiray xaaja ilama qumanayn nin soomaali ah in la ammaano ma ila qumanayn ilaa haddana qalad baan u arkaa anna in toos la ammaano waan diiday jaamacadda muqdisho hal mar baa la ammaanay markiina waan radiyay waxaan ku odhi tanna waa qalad dibna layma ammaani karo waa qalad waayo hawl fiican baad qabatay jazaaka alla khayr waa la gartay laakiin in laguu soo alifo ammaan oo dadka hortiisa lagu ammaano kii saas ahaa waxyaalaha wax duminaya oo khatarta ku jira oo ruuxan akhlaaqiisa dilin nabiguna uu ka digay calayhi salaatu wasalaam yani ruuxii hor la ammaanay dhabarkaa ka jebiseen u dhahay madaxweyne marka la ammaanana dhabarkaa laga jebinaya dalkaa dhabarka laga jebinaya saa daraaddeed madaxdeenna waxaa la rabaa inaan la ammaanin baa la rabaa wax fiican hadday qabtaan waxaa ku filan in la yidhaahdo labada iskuul ee tuula heblo ka furteen maasha allah oo ku mahadsan tihiin jazaakum allahu khayran laakiin adoo kale lama arag hadda ay tidhaahdo run baan moodi maalintaadi dhihi wada adoo kale lama arkin waa ku dilayaa waaba dhammaatay lacagti sida dhacdana waa saas waaye aniga marka waxaan u maleynaya dalkan wuu dhacay waxaan go-aan ku qaatay marka dalkan noloshiisa inaan qeyb ka noqdo ana go-aan baan ku qaatay labiyo sagaashankii baanan go-aan ka qaatay xaafadda buulaxubi baana ku qaatay anigoo habeenkii u horreeyay markaan magaalada nimid aniga kow iyo labaatan sano laba marun baan nimid kow iyo labaatan sano laba marun baan dalka nimid laakiin maalintaan soo dawan arkay daayiraddii oon laga soo degi karaynin garoonkii oon nidaam lahayn caalankii soomaalida oon meella ku arkin magaaladii oo mugdi ah ayaa waxaan goostay dalkan hagaa dibu dhiskiisa inaan qeyb ka noqdaan go-aan
waa inaga intaas toddobaadkan barnaamijka raadreeb iyo qaybta kow iyo tobanaad taxanaha sooyaalka sacaadatu dhaktar brofesor cali sheekh axmed abuubakar mid ka mid a udubdhaxaadka tacliinta sare ee dalka intaan ku wada kulmi doonno barnaamijkan lamida iyo qaybta labiyo tobanaad waa ismaaciil maxamed samatar iyo firdowse sheekh cabdiraxmaan oo idinkaga tegaya nabadgelyo